kulanka magaalada hargeysa ay kula yeesheen guddiga golaha wakiilada ee somalilan shir guddoonkooda uu hore ugu saaray inayse soo waafajiyaan ama ka soo tala bixiyaan iswaafajinta xeerarka doorashooyinka somalilan iyo talooyinkii ay hore u soo jeediyeen ergadii dhexdhexaadinta kulanka maanta ay la yeesheen xusbiyada mucaaridka ee cudiyo waddani iyo xusbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxaa lagaga wada hadlay sida mas-uuliyiinta xisbiyadu ay sheegeen arrimo la xidhiidha ka talabixinta iswaafajinta iyo tala urusiga ay guddidaasi ee ku howlan tahay khadar xuseen cabdi xoogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa sheegay in xisbi ahaan wixii tala ay la ahayd ay u gudbiyeen guddidan xeerkaa loo loo maxaan ku dhahdaa loo diray inay dib uga shaqeeyaan talo ku saabsan bayna weydiiyeen wixii taladaa annaga aanu dee ilaahayna waafajinayna waa u sheeg taasi imika ma jirto wixii taladeeda ahayd waanu siinoo guddidaa noo siina insha allah xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid maxamed xuseen ayaa isaguna sheegay in xisbi ahaan ay ka tala bixiyeen wixii ay lahayd oonu talooyin doorashada iminka lagu heshiiyey isku sidkan insha allah ay dhici doonto ayuun baanu talooyin ka bixinaynay talooyinkaas baanu siinay si qoraalana iminka warqad bay noogu dhiibeen insha allah warqadaasaanu ayaanu ka soo jawaabi doonaa qodobada ay ku soo xuseen laakiinse iminka tii guud ahaaneed waa waxa weeyaan waa xeerka gii soo baxay xeerka guuda doorashooyinka wixii talaana iyagaan u dhiibnay xogayaha guud ee xisbiga talada hayee kulmiye faysal cabdiraxmaan madar ayaa isaguna sharaxay talada ay ka bixiyeen si kooban iyo kulankan ay la yeesheen guddidan golaha wakiilada ee somalilan ka tirsan ee shir guddoonku u saaray u tala urursiga iyo iswaafajinta xeerarka doorashooyinka iyo qodobadii lagu heshiiyey kolley kulankan aanu ka soo baxnay guddida iswaafajinta xeerarkii la xidhiidhayay doorashooyinka iyo soo jeedintii guddidii beelweynta habar jeclo ayaa noo yeedhay casuumad noo keenay si la mida dee daneeyayaasha kale doorashooyinka talabixintii runtii aanu dee soo qornay xisbi ahaanna waa u gudbinay wixii aynala ahayd oo dee dhammaystiranna iyaga ayaanu gacanta ka gelinay marka hawshana loogu yeedhay waa hawsha annagoo keliyana labay kulmayna waxay la kulmayeen axsaabtii iyo urradii kale iyo dhammaanba daneeyayaashii doorashooyinka hawshaasna si fiican bay u dhacday ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in si hufan oo wanaagsan hawsha ay wakhti u siiyaan ugana fikiraan waayo waa masiirka ummadda waana ku kalsoonaya ragga meesha fadhiyey wakiilada xildhibaanada meesha fadhiyey iyo khobarada kale ee xagga sharciyadda qaabilsan inay maxsuul ama natiijo fiican ka soo saarayaan insha allahu tacaala annaguna talabixintayadiioo dhamaystira waa gudbinay welina de way u fadhiyaan oo kooxo kale ay la kulmayaan ama daneeyayaal kale insha allahu tacaala dee wax dalka iyo dadka u dana oo winwin abroaja ah ayaanu filaynaa inay ka soo baxdo intaasaan dee jeclaan lahay inaan la wadaago baahanay midnimo waxaynu u baahanay walaaltinimo waxaynu u baahanay in la isdhowro oo qof kastaa mas-uuliyaddiisa uu dee guto ayaynu u baahannahay guddidan shir guddoonka golaha wakiiladu ay u saareen ka tala bixinta iyo iswaafajinta talooyinkii hore ay u soo gudbiyeen ergadii dhexdhexaadinta ee muranka siyaasadda iyo doorashooyinka ee somalilan ayaa hore ula soo kulmay isla ergadaasi dhexdhexaadinta ee go'aamadan hadda sharciga la waafajinaya soo saaray iyagoo sidoo kale shalay la kulmay xubno ka mid ah guddiyadii kala duwanaa ee doorashooyinka somalilan waana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyaashii guddiyadii doorashooyinka ee ka horreeyey guddidan hadda joogta khadar maxamed cakuule v o a hargeysa